barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal weligeedba maansayahanada waaweyn waxaa lagu qiimayn jiray gabayo wada dhaxalgal ah oo marar kala duwan ay tiriyeen midbana uu ujeedo gaara ku saabsan yahay hase ahaatee ku walba waxaa haddana si gaara loogu sii maamuusi jiray gabay qurah oo bulshadu ay u wada bogto hadduu nool yahay iyo hadduu goostaba gabay afka lagu hayo gabay maqalladiisa cirka ku shareera ugu dambaystana inta geyiga ku wada fida lagu barto maanseyahanadaas waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa xaaji aadan axmed oo afqalooc ku magac dheeraa kaasoo ay gabayadiisu u badnaayeen dhaliisha maaraynta howlaha xukuumadihii soomaaliya ee lixdanadii qarnigii labaatanaad maansooyinkii haddaba uu xaajigu tiriyey waxaa marahayga ugu caansan isagana aad u soo caan bixiyey gabaygii tabaaraha wakhtiga la baxay ee qofkii goobjoog ahaa xusuusin kara kii aan ahaynna wax badan ka bari kara musuq maasuqii iyo daacaddarradii dadweynuhu ka sheegan jiray ee madaxdii waayadaas lagu daraabi jiray waa gabay dheeroo fariimaha uu sido aan daqiiqada tirsan lagu soo koobi karin sidaa darteed bay ila noqotay tuductuduc tuuragooyo ah inaan idinka soo tabiyo si aydun u garataan bilowgiiba dowladnimadii soomaaliyeed cudurradii ay la hinqan weyday ee ugu dambaystiina salka dhulka ugu dhuftay qayb ka mid ah ararta gabaygaas ayuu xaaji aadan ku xusayaa dhowr ceeboodoo jiritaanka dowladnimada u daran ha yeeshee maamulayaashii dalku iyaga oo caddaan u arkaaya ay iska indhatiri jireen sida kale boobka hantida guud xeerarka dalka u yaal oo raacistooda aan dan laga gelin kala dambayn la-aan hay-adaha xukuumadda lagu habaaray oo midna aysan midda kale tixgelin aqoonta iyo qofkeeda oo la dafiro aqoondarradana la koolkooliyo xafiisyada dowladda kuwa ugu mudan oo rag aan mudnayn loo shuumo mid la yaqaan inuu yahay tuugmariyoo madoobeeyey oo furayaasha khasnadaha qaarkood la guddoonsiiyo wuxuu yidhi dhibta timi jamhuuriyadda oo tahan la boobaayo iskaa wax u tabciya khaa'inimo la isku taageeriye qawaaniin u taalliya nidaam taxan ma yeelaane sida reerta farre amar ma jiro laysku taabaco e warqad jananku teebkuugu qoray kaabul kugu tuuriye waashmaan kolay tahay ninkii taabay meel dheragiye taaj madaxa awr loo gashaa waatus mahabaabe tuug daalina iyo caasi baa tamar u yeesheene dembi baad u dhiibteen nimaantuna ka sheegayne tooray af badan bau xidheen taarig xoogsade gabayga weyn markuu bilaabo ayuu xaajigu si farshaxanimoleh wuxuu inoogu sawirayaa muuqaal ku saabsan xidhiirkii quursigu astaanta u ahaa ee ka dhexeeya saraakiishiisa sare ee dowladda iyo dadweynaha wuxuu inoo soo bandhigayaa sarkaal kibirsan oo fadhiya xafiisyadii uu gubaysigu ka tegay midkood iyo qof soomaali ah oo ay dani ka soo gashay wuxuu haddana inoo sawirayaa nin mushaarkiisu yahay laba boqol oo shilin oo qura oo haddana iska leh dhul iyo guryo badan isaga oo aan hanti miyina lagu ogeyn tuduc kale ayuu haddana inoogu sawirayaa siday waaxda caafimaadku u dhaqmi jirtay marka qof xanuunsan oo takhtar u baahan looga qaylo keeno iyaga oo aan u gurman jirin ku been hawaasi jiray shidaali-i darteed in aanay bukaankaas waxba u qaban karin waase war aan waxba ka jirin baabuurta dowladda iyo shidaalkaba siduu xaajigu sarbeebaayo habeenkii baa lagu xodxodo tegi jiray oo xaafadaha dhexdoodana lagu taxaashi jiray saddexdaas muuqaal isaga oo ina tusaaya ayuu yidhi tallaabada mid gaalkii shabaha tegay ma liibaane adigoo waxun tabanayoo taga halkuu joogo kolkuu sida libaax raqi u taal qoorta kor u taago oo tayga luquntiisa suran taabto faraqiisa oo inaad addoonkiisa tahay taana la ahaatay oo aan dhaqaalana tixgelin waajibkana tuuray iyana waa tabaaraha wakhtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana baran sheego laba boqol nin maahiyadi tahay tirada loo dhiibo oo toban baloor jeexday oo tumanayoo kayfa oo biilka gini tuuraya oo tolaya nayloonka aan tacaba baadiya lahayn tuludi waa maale iyana waa tabaaraha wakhtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana baran sheego danta togan batroolkeenna waa laga tashiidaaye toddoba mayl nin joogow bukaan talalaya oo liita oo inuu xakiimka u tago iyo taakura u baahan inkastuu tawaawaco ninkii khabarka soo tuuray misna tamashle iyo xaafadaa lagu tegayaay iyana waa tabaaraha wakhtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtay taana baran sheego waxaa iyaguna isla gabaygaa ku jira afar tuduc oo uu xaajigu kaga hadlay hay-adaha dowladda qaarkood dhibihii markaas laga sheeganayay sida maxkamadihii dalka ee laaluushka lagu maamuli jiray macallinkii anshaxa daraa ee degmooyinka middood inta loo bedelo anshaxiisa silloon ay ardada yaryari ka baran jirtay carre edeg ninkii cilmiga ugu xeraystay oo soo noqday isaga oo ku xulluban aqoon uu rabo inuu dadka iyo dalka wax ugu qabto asii jaahil awood lihi ka hortaagan yahay sarkaalkii maamulka dekedda lagu aaminay ee ganacsadihii badeecada ka soo degsaday intuu hoosta kala heshiiyey safarkii oo dhan dibadda ugu saaray iyada oo shilin cansuura aan dowladdii loo subin afartaas arrimood ee ruuxuu xilkasihii ay tahay inuu ka murugoodo ayuu xaajigu ka yidhi dembi laguma soo taago ninay tiisu kaafido e tamartiisu miday gaabatoo tuqontuqoonaya goortaad maxkamadaha tagto ya-ta cajabaysaaye taminkeeda xaajada ninkii taabi kari waaya inkastuu xaq taabida wato iyo marag cadoo taagan ama uu xujada toosiyuu looyarku istiilo gartu dooda kuuguma tamiye taagtu waa lacage iyana waa tabaaraha wakhtiga taynu aragnaa mid tacliinta loo soo diroo taraqa oo liita oo tuhun ku jiro inuu ka baxay toobadiiya diinta oo aqal tilmaaman iyo khamriga gacan toglaynaya oo u tilmiidkii yaraa taa ka baranayo iyana waa tabaaraha wakhtiga taynuu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana baran sheego jaamacad nin tegay oo digrii tuu la yami haysta oo inuu dalkii waxu taliya tacabo doonaya oo taana loo baahan yahay toogtan sida joogta oo jaahil tigin adag dhidbaday taqadum kuu diiday oo reerkii tegi waayay oo camal la-aan taagan iyana waa tabaaraha wakhtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana baran sheego ninkii tahan adduun soo rogay iyo kii ka tirinayay oo toban kunoo shay habeen tuhun la-aan qaaday oo laysu tabiyaan casuur buuggi lagu taaban iyana waa tabaaraha wakhtiga taynu aragnaaye labada tuduc ee gabayga ugu dambeeya ayaad moodaa inuu xaajigu kaga jawaabayo su-aal uu filaayay inay dadweynaha uga iman karayso taasoo ahayd waxaas oo tabaaro ah maxay madaxda sare ee dalku wax uga qaban weyde markaas buu isaga oo gabaygiina soo gabagabaynaya wuxuu yidhi haddaad adigu tuur leedahay iyo tootil iyo qaallo mid kaleeto inaad toosisaa wa'tu aan dhicine waxa khaa'inada looga tegay tacabadii boobay ninba qoonku taal buu ka baqay inay ka taabtaan haddaanse tiriyo waxaynu nahay waan tawahayaaye taariikhda weli sooma marinteenan oo kale eh tiihii israa'iil helay bay tani sallowdaaye anoon boogta wada taabanoo idin tusaaleeyey oo aan tambiih iyo islaax taana uga jeedo waa taaraan boosta ugu riday ee soobaha u taga sida magacdhowga laga garan karo wuxuu xaaji aadan gabaygaas ceerigaabo uga soo diray cabdulqaadir maxamed aadan oo sooba loo yiqiin xilligaasna ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee soomaaliya wuxuu ahaa kuniyo sagaal boqol iyo lix iyo lixdankii markuu xamar soo gaaray gabay aad loo tamadin jiray makhaayadaha magaalada tii laga saarana uu haddiiba shaahu ka dhammaan jiray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo